dowladda soomaaliya ayaa maanta shaaca ka qaaday in maanta oo ah toddobiyo labaatanka bisha agost ay u aqoonsanayso maalinta xuquuqda aadanaha ee soomaaliya tallaabadan waxaa ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon oo sheegay in aqoonsigan uu ka dhashay wadatashi dhex maray hay-adaha fulinta ee dowladda guddiga xuquuqda aadanaha baarlamaanka iyo bulshada rayidka taasi oo baarlamaankuna ansixiyey wariyaha v o eda axmed xasan colaad ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ahmiyadda koowaad ay siinayso ilaalinta xuquuqul insaanka iyo ka hortagga kufsiga iyo dilalka suxufiyiinta ee ka howlgala waddanka soomaaliya hadalkani ayaa waxaa ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid kadib markii kulan uu la qaatay wafdi oo horkacayay qabiir madax bannaan shamsul baari iyo xubno ka socday bulshada rayidka ah rabaa inaan wax yar ka idhaahdo fikirka iyo siyaasadda xukuumaddeenna ee la xidhiidha xuquuqda bini aadamka waa asaaska ummad walba oo meel ku nool oo hiigsanaysa inay si wada jira oo cadaalad iyo sharaf ku dhisan u wada noolaato sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxaa kale uu ka hadlay kufsiga iyo dilalka suxufiyiinta loo geysto iyo waxa dowladdiisu ay ka qabanayso iyo sida ay ula socoto xaaladda xuquuqul insaanka ee waddanka soomaaliya kufsiga iyo ku-xadgudubka xuquuqda qofka joornalistaha ama dilkiisa maanta waxaanu ka ognahay wax badan oo wakhtigii aynu nimid annaan ka ogeyn ama dowladda soomaaliya aysan documenti rasmi ah oo ay raacdo aysan u lahayn waxaanu naqaanaa waxyaabo badan oo sababa waxaanan dhisaynaa siyaasad cad oo nooga hortagahay dhammaan umuurahaasoo dhani waxay naga tahay xuquuqda qofka soomaaliyeed ama ha noqoto midda hadalka ama ha noqoto midda jinsiyadda ama ha noqoto midda kale oo qof ahaan uu u leeyahay ama ha noqoto xuquuqahan dambe oo khasab qofku inuu ka xoroobo aqoon darada gaajada iyo fakriga intaba inuu ka xoroobo dhammaan waa noo siman yihiin cabdi faarax shirdoon saacid ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa kale uu sheegay in ay dhacayaan xadgudubyo ku aadan dhinaca xuquuqul insaanka balse caalamka ay fiiriyaan dhibaatadii cusleed ee soo martay dalka soomaaliya loona baahan yahay in caalamku ay il gaara ku fiiriyaan soomaaliya xaaladda ay ku jirto dubyo badan oo xuquuqda bini aadamka loo geystaa waa dhacayaan ee xuquuqda bini aadamkana nooc kastoo ay tahayba xisaabta waa noogu jirtaa nooguma jirto keliya kuma aadani kow iyo laba iyo saddex aan xusnay qofka bini aadamkaahi oo soomaaliga ahi xaq wuxuu u leeyahay ka qaybgalka siyaasadda dalkii markii dadka soomaaliyeed ay wax damcaan inay warkooda si cad u sheegtaan oo xukuumaddu u dhaganuglaato keliya maaha haddii khilaaf dhacana waxaanun dariiqa aan u maraa waa dhegaysanaa waa isla fadhiisanaa ee shirarka meelaha kala duwan ka dhaca ama kuwa hadda ka socda adiis ama kuwa ka socda ankara dhammaan calaamad waxay u yihiin haddii khilaaf dhaco maxaan ka damacsannahay qofka soomaaliga ahi in la xuquuqdiisa siyaasadeed inuu helo in la dhagaysto inaan xabadu xal ahayn sidaas baanu ka aaminsannahay axmed xasan colaad v o a muqdisho